magaalada beled weyn ee bartamaha soomaaliya waxaa sanadkan markii labaad ku fatahay webiga shabeelle kadib markii roobab mahiigaan ahi ay ka da-een soomaaliya iyo weliba dalalka la dariska fatahaadaha dhacay waxa ay saameeyeen beeraleyda magaalada oo waxaa yaraaday dalagyadii ay beeran jireen laakiin deegaanada u dhowdho magaalada beledweyn beeraleyda ayaa sheegaya in wax soo saarkooda uu fiicnaaday degmada jawiilo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada beledweyn ayaa sheegaya in khudaarta ay soo saaraan ay u dhoofiyaan magaalada beledweyn iyo deegaanada kale oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee deriska la ah gobolka hiiraan cabdicasiis maxamed xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada jawiil waxa uu sheegay inay ka badbaadeen fatahaadaha oo ay bad qabaan sidoo kalena ay beerahooda ka faa'iideen roobka da-ay saameyn ku yeelatay beerahii hoose oo kuwan aan ahayn kuwan oo webigii qarkiis ku yaalay oo kale saameyn ku yeelatay beerahanna waxa ay uga fakadeen ay tahay ceelal waa beero lagu waraabiya ceelal sida ad arkaysid ba matoorkaasa kacsan haantaasa marka biyaha lasoo saaraa sidaasaana beerta lagu waraabiya beer xilli roobaad sugta ama webi lagu waraabiya maaha isbeddelka cimilada ayaa saamaysay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobolada dalka soomaaliya kuwaasoo xilliyada dambe marna la kulma abaar marna la kulma fatahaad dadka ku dhaqan magaalada beledweyn ayaa sheegaya in fatahaadda sanadkan dhacday aysan ahayn mid ay war u arkeen tan iyo kun sagaal boqol koiyo siddeetankii degmada jawiil waxaa ku sugan dhinaca kale dad fara badan oo kasoo barakacay magaalada beledweyn oo fatahaadda webigu uu saameeyey qaar ka mid a dadka jawiil ayaa usoo barakacay waxa ay sheegeen inay ka faa'iidaysanayaan waxsoo saarka beeraha jamaal axmed cismaan v o a jawiil hiiraan soomaaliya